ishacya cutubka siddeed iyo afartanaad reer yacquubka magaca israa'iil loogu yeedhow oo biyihii yahuuda ka soo baxay oo magaca rabbiga ku dhaarta oo soo magacaaba ilaaha israa'iil iyagoo aan run iyo xaqnimo doona ku xasuusanaynow bal waxaan maqlaa waayo iyagu waxay isugu yeedheen kuwii magaalada quduuska ah oo waxay isku hadlayaan ilaaha israa'iil oo magaciisa la yidhaahdo rabbiga ciidamada tan iyo waagii hore ayaan waxyaalihii hore sii sheegayey afkaygay ka soo baxeen waanan muujiyey dhaqsaan u sameeyey wayna ahaadeen waan ogaa inaad madax adag tihiin iyo in qoortiinnu seed bir ah tahay iyo in jaahiinnu naxaas yahay sidaas darteed tan iyo waa hore ayaan idinsii sheegayay oo intaayan waxyaalahaannu dhicin ayaan idinsii muujiyey waaba intaasoo aad tidhahdaan sanamkayagii ayaan waxaan sameeyey oo waxaa amray sanamkayagii xardhanaa iyo sanamkayagii la shubay idinku waad maqasheen haddaba bal waxaan oo dhan arka idinkuna miyaydan sii sheegi doonin haatan dabadeed waxaan idin tusayaa waxyaalo cusub kuwaasoo ah waxyaalo qarsoon oo aydan aqoon iyaga haddaa la uumay ma aad maqlin waaba intaasoo aad tidhahdaan war mar horeba waannu niqiin idinku ma aydan maqlin oo ma aydan aqoon oo dhegtiinnana waa hore ma furmin waayo waan ogaa inaad si khiyaano badan u macaamiloteen iyo in laydin bixiyey xadgudubayaal tan iyo intaad uurka hooyadin ka soo baxdeen magacayga aawadiis ayaan idinka joogsan doonaa ammaantayda daraaddeed bal eega waan idin safeeyey laakiinse sida lacagta ma aha oo waxaan idinku tijaabiyey foornadii dhibaatada aniguo aawaday iyo xataa nafsadayda qudheeda ayaan waxaan u samayn doonaa waayo magacayga bal sidee baa loo nijaasayn karaa ammaantayda mid kale siin maayo reer yacquub oo ah israa'iilkii aan u yeedrayow bal imaqla anigu waxaan ahay isagii waxaan ahay kii ugu horreeyey iyo weliba kan ugu dambeeya gacantayda ayaa asaaska dhulka dhigtay oo samooyinkana waxaa kala fidisay midigtayda oo markaan u yeedho ayaa dhammaantood soo wada istaagaan kulligiin soo wada shira oo waxaan maqla bal yaa iyaga ka mid ah oo waxyaalahan sii sheegay kana rabbigu jecel yahay wuxuu baabilon ku samayn doona siduu doonayo oo gacantiisu waxay kor saarnaan doontaa reer kaldayin aniga qudhayda ayaa sidaas ku hadlay oo isagaan u yeedhay oo keenay oo jidkiisu ku barwaaqoobi doona waroy ii soo dhowaada oo waxaan maqlaa tan iyo bilowgii si qarsoodi ah uma aanan hadlin tan iyo waagii ay waxaannu dhaaceen anigoo halkaasaan joogay oo haatana waxaa ii soo diray sayidka rabbiga ah iyo ruuxiisa rabbiga ah bixiyihiinna oo ah kan quduska ah ee reer banu israa'iil wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo idin bara waxa idin wanaagsan oo idinku hoggaamiya jidkii aad mari lahaydeen haddaad amaradayda maqli lahaydeen nabaddiinnu waxay noqon lahayd sidii webi oo kale oo xaqnimadiinnuna waxay noqon lahayd sidii hirarka badda oo kale oo farcankiinnuna wuxuu ahaan lahaa sidii camuuda oo kale oo carruurtiinnuna waxay ahaan lahayd sidii ciidda oo kale magacooda lama gooyeen oo hortaydana lagama baabi'iyeen idinku baabilon ka soo baxa oo reer kaldaayin ka soo carara oo waxaan hees ku naadiya oo sheega waxaad ka sheegtaan xataa dhulka darafkiisa oo waxaad tidhaahdaan rabbigu wuxuu soo furtay addoommadiisa reer yacquub oo markuu lamadegaannada dhex marsiiyeyna ma ay oomin oo dhagaxa ayuu biyo ugu soo daayey oo isagu dhagixii ayuu kala dilaaciyey oo markaasay biyihii ka soo butaaceen rabbigu wuxuu leeyahay kuwa sharka ah nabadu ma jirto